sulaymaan cutubka siddeedaad haddaad ahaan lahayd walaalkay oo naasihii hooyaday nuugay markaan dibadda kaa helaba waan ku dhunkan lahaa oo innaba layma quursadeen waan ku soo kaxayn lahaa oo waxaan ku gelin lahaa guriga hooyaday wax baadna i bari lahayd oo waxaan ku cabsiin lahaa kamriga xawaashka leh ee biyaha ruumaankayga laga sameeyey gacantiisa bidix madaxaygay ka hoosayn lahayd oo gacantiisa midigna way isku kay duubi lahayd gabdhaha reer yerusalaamow waxaan idinku dhaarinayaa inaydaan jacayl kicin ama aydaan toosin ilaa uu doono waa tuma tan cidlada ka soo baxaysa ee gacalyaheeda ku tiirsanu waxaan ka soo kiciyey geed tufaax ah hoostiis halkaasaa hooyadaa kugu foolatay oo halkaasay tii ku dhashay kugu foolatay qalbigaaga korkiisa ii dhig sida shaabad oo kale oo gacantaada korkeeda ii dhig sida shaabad oo kale waayo jacaylku wuxuu u xoog badan yahay sida geeri oo kale oo masayrkuna wuxuu u nac weyn yahay sidii shii'ool oo kale belbelkiisu waa sida belbel dab ah oo waa ololka ugu wada kulul ee rabbiga biyo badanu jacayl ma demin karaan oo daadadkuna innaba ma qarqin karaan haddii nin damco inuu jacayl soo siisto maalka gurigiisa oo dhan haddana dhammaan waa la quursan lahaa annagu waxaannu leennahay walaal yar oo aan innaba naaso lahayn haddaba bal maxaannu walaashayo u samayn doonnaa maalintii iyada guur loo soo doonto hadday derbi tahay waxaannu korkeeda ka dhisi doonnaa munaarad lacag ah oo hadday albaab tahayna waxaannu iyada ku harayrayn doonnaa alwaaxyo keder ah anigu waxaan ahay derbi oo naasahayguna waa sida munaaradaha oo kale oo markaas waxaan hortiisa ku ahaa sidii midna bad heshay sulaymaan beercanab buu bacal xamoon ku lahaa oo beercanabkii wuxuu ka kireeyey kuwa dhowra oo midkood kastaaba wuxuu midhaheeda uga keeni jiray kun xabbadood oo lacag ah beercanabkayga ah kan aan iska leeyahay hortayduu ku yaal haddaba sulaymaanow adigu waxaad heli doontaa kun kuwa midhihiisa dhowraana laba boqol taada beeraha dhexdooda degganay rafiiqyadaadu waxay dhegaystaan codkaaga haddaba bal imaqashii gacalyahaygow dhaqso oo waxaad ahaataa sida cawl ama deer qayrab ah oo buuraha dhirta udgoon kor jooga